magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha la iibiyo bacaha laga galo roobka iyo sisiriga kaneecada qaar ka mid a ganacsatada ku iibiya magaalada beledweyne bacaha ayaa ka hadlay waxyaabaha hoos u dhacani sababay ayaga waxaa la yidhahdaa faadumo cabdi marka waxaan joogaa suuqa qandalka oo bacaha iyo lagu gada xarkaha iyo subaga bacahaan ka ganacsan jirnay run ahaanta saacadahan camal roobka xilliguu roobabku soo dhow yahay bacuhu aaday nugu gedmi jireen aaday nugu dhammaa jireen waa dalba jirna way dhammaa jireen haddana waxaan haynaa bicihii hal mar aan dalabnay oo wax naga gataba aan hayn saasay u dhooban yihiin maxaa noo sara kacaayo maxaase noo qaboobaayo horta dad waxgata in la helo aa muhiime wax wax gadanaayo male anaga reemiya awlax ka gada jirnay reemiyigiina hadda wax wax iibsadaba male ayagaaba toodu haysataa maadaama magaalada ay soo degeen dadkii miyiga jiray oo wax iibsa jiray oo bacaha naga iibsa jiray oo naga gada jiray xerkaha naga gada jiray oo subaga naga gada jiray oo sansiyeeryaasha naga gada jiray wax wax naga iibsada hadda ma aragno sansiyeeryaasha saan u dalabnay waa u hayna kuwaas waa dhooban yihiin bicuhu waa dhooban yihiin raxmad ilaahay aa iska jirto ilaahay suuqa ummadda ha u furo wax sarakac kuma imaan maxaa yeele suuq hadduu wuxuu sarakac uu kici karaa markii suuqu ay lacagu soo gasho oo wax wax gadanaya la arko oo suuqa laga faa'iidaysan karaa waxay kici karaan laakiin wax hadda wax kiciyaba ma aragnay wax qaboojiyaba maalmahan muxuu ahaa waxaa hoos ku dhac ku imaaday agabka aa gadno katiifadaha sasiiriyaasha bacyaha qalabkaas aa gadno aa hoos ku dhac ku imaaday maadaama dadka eermiyiga ee magaalada beledweyne ay kusoo bateen wixiina hoos u dhac ku imaaday dadka badankoodna waxaa waaye magaalada waxaasay kasoo qaxeen hermiigi wixii ku imaadeen sababaha hoos u dhacaani ayaa waxaa lagu sheegay in uu hoos u dhacay dhaqaalihii dadka ay wax ku iibsan jireen